wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda jubbaland marwe faadmo cali cabdikariin ayaa degmada dhowley ee gobolka jubbada hoose ka dhagax dhigtay dhismaha garoon kubadeed oo loogu talagalay in dhallinyarada ku nool degmada dhowley ay ku ciyaaraan kubadda cagta oo door muhiima ka qaata isdhexgalka dhallinyarada dhagaxdhigga garoonka kubadda cagta waxaa wasiir ku-xigeenka ku wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland maamulka degmada dhowley injineere ka socday howlgalka atimis qaybta labaad iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda jubbaland intaas kadib mas-uuliyiintii ee horkacaysay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda jubbaland marwe faadmo cali cabdikariin ayaa waxay booqdeen xarunta dhallinyarada degmada dhowley oo qalabayn iyo dibhabeyn lagu sameynayo si loogu adeego dhallinyarada ku nool degmada dhowley ee gobolka jubbada hoose gudoomiye ku-xigeenka degmada dhowley mukhtaar maxamed sahl iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland faadmo cali cabdikariin oo ka hadlay madasha dhagaxdhigga ayaa faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda uu leeyahay dhallinyarada garoonkan kubadeed maanta halkan waxaan dhagax dhignay oo saad ku arkaysaan baan dhagax dhignay garoonkii ciyaaraha dhallinyarada iyo sboortska degmada dhoobley garoonkaasoo halkan laga muxuu ahay howlgelinayo hadda hadduu eebaraale ka dhigo oo uu noqon doono meesha bulshada ay isku imaadaan oo sboortska laga lagu ciyaari doono degmada ay leedahay garoonkan muxuu ahay waa garoon aad mustaqbalka degmada aad ugu anfici doona maadaama dhallinyaradii tahriib iyo meelo fara badan iyo shaqalaan ay iska yihiin dhanka sboortska haddii loo howlgeliyo way ka maarmayaan waxyaabahaasoo dhan waxaan jecelahay mustaqbalkan inuu noqon doono garoon degmadoo dhan ay anfacdo oo dhallinyaro fara badan ilaa iyo soddon iyo shan soddon iyo lix tiim baa degmada ka dhisan ilaa shan xaafadooda waaweyn way ka kooban tahay degmada waxaan aad iyo aad u hambaliyeynaynaa wasaaradda dhallinyarada sboortska oo noo timid oo hawshaa qabanaysa maanta oo wasiir ku-xigeenkeeda iyo agaasimuyeeda guud ay neela joogaan annagoo ah maamulka degmada dhoobley badan ay maanta sida wanaagsan ay u dhiibeen dhulkii ugu wanaagsanaa ee ay nagu wareejiyeen waxaan leeyahay degmada dhoobley waxaad yeelan doontaan haddii ilaahay idma garoon kubadeed oo awal aanan dhoobley hore uga jirin insha allah wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaarahana waxay ku howlan tahay horumarinta ciyaaraha degmada dhoobley si guud iyo si gaarba waa idinkaga mahad celinaynaa howlaha guud hadday noqoto iyo hadday degmada noqotaba dhulkan cabirkii aan ugu talagalnayna si meel habboonna aan ka helnay intaan u baahnayn in aan helnay aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaynaa garoonkaasna sida ugu dhaqsiyaha badan yaan maanta aan dhagax dhignay dhagaxdhig keliya ma noqon doono laakiin isla isbuucanba waxaan rajeynaynaa in dhismihiisa u bilowdo dhallinyarada reer dhobleyna ay heli doonaan meelay ku cayaaraan oo ay si fiican ugu raaxaystaan insha alla